بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الوسائل لها, لها أحكام المقاصد alwasaa'ilu wasaaisha laha wasaa-ishii ayay u sugnaantay axkaamu lmaqaasidi maqaasidii xukunkood wa ama almubaaxaatu waxyaabihii la banneeyey fa ina ashaarica shaariciga abaaxa waa baneeyey haa mubaaxaad mubaaxaadaasi wa-adina waa idmay fiiha mubaaxaadii dhexdood ayuu admay waqad waxaa la arkayo tawasalu in lagu gaaro biha mubaaxaadii ila alkhayri khayr xaggiisa oo fatulxaqu la heleeshiiyo bilma'muuraati waxyaabihii lisfaray wa ila shari shar xaggiisii in lagu gaaro ayaa la arkaa oo fatulxaqu la heleeshiiyo bilmanhiyaati waxyaabihii la diiday waxyaabihii la diiday waay fa haadaa kan aslun waa asal asalkaasoo kabiirun weyn ana alwasaa'ila wasaa-ishu lahaa lilwasaa'ili wasaa'il inay leedahay axkaamu lmaqaasidi waxyaabihii loo qisdaayay axkaamtoodii waay wa bihi asalkan sababtiisa naclamu waxaan ku garanaynaa anna maa kii laa yatimu lwaajibu waajibkii aan taam noqonaynin ilaa bihi maagaasi helidiis mooyaane fa huwa maagaasi waajibun inuu yahay wa maakii oo laa yatimu aan taam noqonaynin almasnuunu kii lu suneeyey ilaa bihi maagaasi helitaankiis mooyaane fa huwa maagaasina masnuunun inuu yahay wamaa kii yatawaqafu istaagayo alxaraamu xaraam calayhi dushiisii ku istaagayana fa huwa maagaasi xaraamun inuu yahay wawasaa'ilu lmakruuhi makruuhigii wasaa-ishiisiina makruuhatun inay tahay aan ku ogaanaynaa asalkaani oo dhah musanifku raxmatullah caleyh ayib musanifku raxmatullaahi caleyhi meeshaan baabkani ama wuxuu kaga hadlayaa mubaaxaadkan dhexdoodii qaacido la yidhaahdo alwasaa'ilu lahaa axkaamu almaqaasidi alwasaa'ilu wasaa-ishu lahaa way leedahay axkaamu almaqaasidi maqaasidii axkaamteeda ayay leedahay asal la yidhaahdo ama qaacido la yidhaahdo ayuu meeshaani kaga hadlayaa raxmatullaahi caleyh waxyaabaha loo qasdaayo wixii waxaasi lagu gaarayo waxay qaadanayaan xukunkii wixii lagu gaarayey alwasaa'il waa jamcuhu wasiila alwasaa'il waa jamcu wasiilatin wahiya maa tuusilu ilaa algaayati qaطcan aw danna wahiya maa tuusilu ila algaayati qaطcan aw danna wasaa'il waa jamcu wasiilatin waay wasiila waa mufradkii jamciisiina waa wasaa'il addama mufrad markii ay noqoto wasaa-ishii maxaa la yidhaahdaa tacriifkeed wahiya wasiilada maa ti waay tuusilu gaa- gaarsinayso qofka ila alghaayati yoolkii iyo ghaayadii iyo ujeedkii asaga u jeeday dantii asaga lahaa yoolkii iyo u dhammaanshadii iyo nuxurka midda ku gaarsinaysaa la yidhaahdaa maa tii waaye tuusilu gaarsinayso hiya ayada ila alghaaya ghaayada xaggeeda gaarsinayso waaye dantii la lahaa meeshii loo socday wixii la raadinayay wax ku gaarsinayo ayaa la yidhaahdaa qaطcan ayaa kugu gaarsinaysaa go-aan wax go-an qaطcan qaci kugu gaarsinayso aw dannan ama mela dan raajaxa weliba qaطcan waaye waa go-an tahay waa laisku waafaqsan yahay dannanna sida raajaxsan axkaamta sharciyada intaasay ku dhisan tahay qaطcan iyo dannan labadaba dan raajix laakiin wixii go-naa ghaayadii yoolkii go-naa ayay ku gaarsinaysaa ama ghaayadii danniga raajax ahayd ayay ku gaarsinaysaa taasaa la yidhahdaa wasiilo walmaqaasidu aydan waa jamcu maqsadin maqaasid waa jamcu maqsadin walmaqaasidu jamcu maqsad وهو الغاية والإرادة والهدف وهو الغاية والإرادة والهدف والهدف هدف والمراد هنا الشيء المطلوب والمراد هنا الشيء المطلوب maqaasidna waa jamcu maqsadin maqsad waa mufradkii jamciisii maqaasid maqsadna maxaa la yidhaahdaa markii mufrad laga dhigo tacriifkiisii wahuwa maqsad waxaa waaye alghaayatu yoolkii waaye meeshii loo socday waaye yoolkii waaye waaliraada iyo doonidii waaye wixii la doonayay waaye walhadfu dantii la lahaa waay hadafkii loo socday oo dantii la lahaa walmuraadu lajeedku hunaa meeshaani asal maqsad waxaa laga wadaa ashayu lmatluubu shaygii la raadinayay waaye shaygii la raadinayay walmuraadu lajeedku hunaa meeshaani ashayu waa shaykii almatluubu da mad almatluubu oo la dalbaaya waay shaygii la dalbaaya wixii la raadinaya waay shaygii la raadinaya waay matluub kii la dalbaaya waay wixii aad u soo soconaysay oo raadinaysay aada heshay ayaa la yidhahdaa maqsad waaya xaafadda markay ka soo baxayso oo masjidka usoo socoto maqsadkaad xaggee waay waa timaaday kii aad raadinaysay muxuu aha masjidkii waaye de maluubkii la raadinaya masjidki waa la helay soo socodkiina waa wasaa'il masjidkiina waa maqsad wadada kusoo gaarsinayso marka masjidka maxaa waay wasaa'il waay masjidkiina maxaa waay maqsadkii waay sidaas macnaha ashay almatluub waay tusaale ahaan oo la jeedaa masaa'il marka iyadoo jamca saas u tahay macnaheed waxaa waaye معنى الوسائل أي الطرق التي يسلك منها الشيء المطلوب لرهلا سجود هان وصائشي أيضا وصوته أيضا لك الفرفري أي صوت تعريف نسمع مفرد كده وجمع عندنا وحال هذا معنى هان وسائل معنى الوسائل وحاوي أي الطرق التي يسلك منها الشيء المطلوب saasa la yidhahdaa wasaa'il haddaad maqasho waa saas adduruqu waddooyin waaye duruq jama ariiqin duruqu waddooyin waaye allatii duruqdaasoo yuslaku loo maro loo qaado minhaa turuqdaas xaggeeda ashay-u shaygii almatluubu la raadinaayay wadada loo mara waddooyinka loo mara ayaa la yidhaahdaa shaygii la raadinaayay in la gaaro waddadii loo maraayay shaygaasi lagu gaarayay ayaa la yidhaahdaa intaas oo fahmi sooma waa aطuruq wasaa'il macneeda wahay macna alwasaa'il ay aطuruqu waddooyin waay allatii taasoo yuslaku la qaado la maro lagu socdo minha xaggeeda looga socdo ashay-u shaygii looga socdo shaygaasoo almaluub qaacidada asalkan wuxuu leeyahay furuuc asalkan wuxuu leeyahay furuuc min furuuci hada اlasli aad qoranaysaa min furuuci hada اlasli أن العلوم الشرعية قسمان من فروع هذا الأصل أن العلوم الشرعية قسمان أن العلوم الشرعية قسمان أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنه أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة والثاني وسائل لها والثاني وسائل لها وسائل إليها وسائل إليها والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها مثل علوم العربية بأنواعها مثل علوم العربية بأنواعها وعندنا من فروع هذا الأصل أصل كان فروع دي سيقام إذا هذه أصل كه الوسائل لها أحكام المقاصد من فروع هذا كان فروع دي سيقام إذا هذه كاس الأصل أه أن العلوم علومته الشرعية أو شرعية لو نسبي قسمان لبقي وط إنيتها علومته شرعية لبقي وط إنيتها يا أصل كاني فروع دي سي كفهمينا كقادنينا لبقي وط إنيكو كوبان تهي انت أصليوا اللي مهو نوشا قاسقة وسائليو مقاصد سوما شرعنا مرك أصل كان مركي أنو بندقو فيرينو فروع دي سي waxaan ka fahmaynaa in shareecadu labada ku kooban tahay bes labo wasaa'il iyo maqaasid waayahay axaduhumaa labadaasi qismo midkood maqaasidu kii loo qisday loo socday oo loo qisdaayay waay la rabay la raadinaayey oo la fadhiisanayay waay wa hiya maqaasidaasina cilmu lkitaabi wasunna kitaabka alleh iyo sunnada nebiga waa maqsadkii sooma meesha loo socdo meesha waay sharciga maqaasidiisi intaas waay sharciga maqsadkiisii meesha loo socdo waxyaabahan culumtan kale markii lasoo marmaraayo meesha loo socdo looga soo marayo waddooyinka lagu gaari rabo maxay tahay kitaabkii sunnada waay sooma waayahay waa kii loo soo qasdaayo والثاني متك لما وسائل ووسائل إليها مقاصد لغو غارو ووسائل مقاصد لغو غارو تصالحان مثل علوم العربية علوم تعربية أو كلمة بأنواعها نوعياش هذا كلا ددون نحو هذا صرف هذا بلاغ هذا وحيابها سوعي لمتك آه culuum alcarabiya ah markii la baranaayo maxaa loo baranaa in lagu gaaro fii fahmi alkitaabi wasunna wax kale ma ah musalax markii la baranayo maxaa loo baranaa xadiidka sunnada nabiga alayh sala slam in lagu gaaro qaabkii wixii la qaadan lahaa wixii aan la qaadan lahayn intaas waa idan wax allaalo wixii kitaabka iyo sunnada ka soo haray culuumta sharciga ah waxay tahay wasiilo oo lagu gaari rabo maqsadkii masmaqaasidii oo ah alkitaab wasunna waaya dhinacaas markii loo fiirsado waa saas alkitaab wasunna naftirkooda mar waxay noqdaan wasiilo soo ma maxay u noqdaan cilm camalfalkii waay kitaabka sunna maxaa loo baranaa iska baroos ka sii socmaya maya waxay wasiilo yihiin camal camalkiin waa wasiilo waxa wasiilo yahay raal ahaanshad alle dhinacaas markii loo fiiriso marka saas noo dhihi kara ayib idan waa labadaasi ee qiimaday ku kooban tahay culumta sharciga labadaas qiimaod ay ku kooban tahay culumta sharciga ah qaacidadaani marka ah alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasidi waxay leedahay mustathna'aad waxyaaba laga soo reebaya ay jiraan waxaad odhanaysaa tacbiir ahaan wahadihi alqaacida laysat muطaridatan wahadihi alqaacida laysat muطaridatan muطarida muطaridatan waay miim iyo ta iyo ra iyo daal iyo ta muطarida kama xaqaqahu alcalaamatu bnu اlqayim raximahu اllahu tacaala كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في كتابه مدارج السالكين فقال لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووصيلته مكروهة فقال لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووصيلته مكروهة فقال لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة كالوفاء بالطاعة المنذورة كالوفاء بالطاعة المنذورة مع أن وسيلته مع أن وسيلته مكروه منهي عنه مع أن وسيلته مكروه منهي عنه بورها حليها وحن لنا هاي قاعدتاني وهذه تن القاعدة أه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد إيه ليست معها قاعدتاني مضطردة مد أه مضطردة أه وحب عن لقى الصور ريبين أو muqarida ma aha muqarida waxaa waaye waa shay wax aan laga soo reebaynin sidiisii ku soconayo weligii sii loo dhahay ah muqarid waay qaacidadan marka waxaa waaye waa muqarido ma aha kamaa sida xaqaqahu taxqiiqiyay alcalaamatu bnu lqayim raximahu llahu tacaala fi kitaabi madaarij saalikiin mujallada koowaad wa faqaala wuxuu dhahay laa yalzamu ma laazimayo dalika kaas kee alwasaa'ilu laha akaamul maqaasidi laazim maaha mar walbo waxbaa laga soo reebaa faqad yakuunu waxaa la arkaa ashay-u shayga mubaaxan inuu noqdo shayga mubaax inuu noqdo shayga maxaa waay wuxuu la jeedaa maqsadku waay kii loo qasdaayo waay kii loo qasdaayo inuu noqdo mubaax ay dhici karto bal iska badaaya waajiban inuu noqdo la arkaa kan loo qasdaayo waxaa laga yaabaa inuu waajib noqdoba maqsadkii maanta waxaa laga yaabaa inuu waajibba noqdo mubaax noqdo ama waajibba noqdo qaacidada maxaa lasu ogaa alwasaalaha akaamnaqas soo maha haye maxa maanta marka waxaa la arkaa inuu sheegii naftirkiisa maqsadka ahaa inuu waajibba noqdoba wawasiilatuhu makruuha wasiiladii oo shaygaasi lagu gaarayayna ay tahay makruuh mid la karaahiyaystay wa wasiilatuhu makruuha waajibkaasi midka lagu gaarayana uu yahay makruuh qaa'idadii ma soo ta hadda maya waxba laga soo reebay waxaa la rabee haddii maqsadku uu yahay waajib wasiiladan waxaa la rabaa inay noqoto waajib soo maha maanta waa iskhilaafsan yihiin maqsadkii wuxuu noqday waajib wasiiladin waxay noqotay makruuh way kala duwan tahay marka idan wax laga soo reebay ayaa jira waa sida kalwafa waa tusaale wuxuu leeyahay sida kalwafaa'i oofintii oo kale bidaacati cibaadadii la oofiyo almanduurati lagu nadray cibaadadii lagu nadray oofinteed maxaa waaye waajib waaye maca anna wasiilatahu oofintaasi wasiiladiisi lala qabo inuu yahay hee makruuhun nader maxaa waaye asalkiisi liimaatankiisii muxuu dhahayaa lah muxaram mas makruuh labadaba culimada qar waxay dhahan waa makruuh waa xaaraam qar waxay dhahan waa makruuh meesha uga yar maxaa waaye makruuhu asal ahaanba in lala yimaado nader makruuhu nadarkii muxuu haddii lala yimaado muxuu wasiilo u noqonayaa daacadii daacadii oofinteed maxaa waaye marka waajib waa idan haddii oo macasi aan ahayn daaco waa la dhahay macasiin lama sheegay daaco waay idan way hee kala duwan tahay maca anna wasiilatahu wafa'gaasi wasiiladiisii lala qabo inuu yahay makruuh manhiyun canhu laska reebay laskana hiyey waay ogow laakiin marka waxaa la rabaa inaad lagu ogeysiiyo bes ah inay qaacidadan ay leedahay mustahna'aat waxyaaba laga soo reebaya inay dhici karaan laakiin asalka saas inay tahay ogow waayahay hasku wareerin marka mararka qaar haddaad aragto ayadoo wasaa'ishii iyo maqaasidii kala duwan yahayn haddaad aragto ee inaad raadisid waaye oo qaacidadii waaba la khilaafay basaxba ma ahayn hadhihin waxba laga soo reebaya qaacidooyinka sida badan waxba laga soo reebaya wax yar mooyaane waaya qaacidadaani wasaa'ishana waxaa loo kala fiirinaya marka wasaa'ishan laba qiibood waxaa loo kala fiirinaya mar labaad haddana laba qiibood waay wa hiya aydan alaa noocayni qaacidadan ee sidaas oo kale haddana waxay leedahay laba nooc wa hiya calaa noocayn النوع الأول وسائل لها حكم أصلي في الشريعة الأول وسائل لها حكم أصلي في الشريعة الأول وسائل لها حكم أصلي في الشريعة فحينئذ نأخذ حكمها ولا نحكم عليها بحكم المقصد فحينئذ نأخذ حكمها ولا نحكم عليها بحكم المقصد فحينئذ نأخذ حكمها ولا نحكم عليها بحق بحكم المقصد النوع الثاني الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنه ينقلب حكمها حكمها باعتبار ما تؤدي إليه النوع الثاني وحوي الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنه ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدي إليه النوع الثاني الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنه ينقلب حكمها حكمها باعتبار ما تؤدي إليه محل ولا أساس وصائشي هدن ويقيب سنتا وحندن وحواكو إيمانا يوا وصائشي ويقيب سنتا هاي على نوعين لبقي برضو شو أقيب سنتا أو أي تهيب النوع الأول نوع كوات wasaa'ilu wasaa'il oo laha u sugnaaday xukmun xukun wasaa'il xukun leh xukun leh asliyun xukunkaasoo asliyun asal ah fi shariicati shareecada gudaheedii asal ku ah wasaa'il oo xukun leh oo shareecada dhexdeediibu xukun asal ah ku leh waay faxiinaidin markaasi haddii wasaa'ishan sharciga gudihiisiibu xukunku leedahay naahudu xukma xukunkeediia ku qaadanaynaa bes xukunkeeda besa qaadanaynaa ma dhahayno wasaa'isha mar walba maqsada loo raadina ma dhahayno maadaama ayada naf ahaanteedii wasiilo ah wasiiladaasi naf ahaanteedaba sharciga sheegay daliil u keenay u sheegay wasiiladaasi mar labaad looma raadinayo looma raraayo maqsadkeed muxuu yahay lama dhahayo maxaa dhahay xukunkeeda lagu fulina mar lagu socona saas lagu wada faxiinaidin tusaalooyinkoos tusaalooyinkeedana mar kale noo imaan doonaan insha allahu taala tii hadda kor soo dhahayna oo kale waay laisweydiin doona haddii ilah yidhahdo فحينئذ مركز ناخذ وانقاذنا حكمها حكم الوسائل وسائش حكم قضاء قاذنا ولا نحكم محكمين عليها تشهد بحكم المقصد كم حكمين مقصد حكم كيسين ممرين ما حد عاي هيدا بنص قاره كسو قريبه سدا دا باقي لنا واي النوع الثاني نوع لبعض الوسائل واي التي تصل لم يرد ان صار نص النص نص كاسو يحكم حكمها ها وسائشي حكمها ينقص أرورين فإنه شأنها ينقلب وأسبدلها وأسبدلها واي وأقدومها وأقورا حكم حكم كذي hee waa guuraya markaasi intaa u guura biictibaari maa kiifirintiisa u guura xaggiisa tu'addii ayda gaarsinayso ilayhi maaga xaggiisi tan hadda aan rabnana taa waay marka tan waay madli leeyahay alakaam lahaa xukmo alwasaa'il lahaa xukmo maqaasid markaan leenahay tan waay hadba markii wixii ayd gaarsinayso ayaa maqsadkii ayaa loo xukumayaa la raacina waay kaasi ayaa ayaa la raacina waaye ayib oo imaam marka matnihi alwasaa'ilu wuxuu leeyahy musanif raxmat ullahi caleyh alwasaa'ilu wasaa'ishee lahaa lilwasaa'ili wasaa'ishee u sugnaaday axkaamu lmaqaasidi maqaasidii axkaamtoodii waxyaabihii loo qasdaaye xukunkoodii ay yeelanayaan wasaa'ishu waaye wa ama almubaaxaatu intii kale afartii kale shantii axkaamood intii afartii kale mid kasta xukunkii sidii asiga naskii ku soo arooree lagu baaqiyeela laakiin tan marba xukunka marna inta u guurayo marna inta u guurayo marna sidiisii ku baaqahanaya waa kuwa xukunkii manduubka ahaa waay mubaaxiga kaasaa la tafsiirina kuwii kale kama hadlin maxaa dhahay ee kuwa kale maba guurguuraan waxay u dhexeeyaan bisa waajib iyo manduub ama muxaram iyo makruuh meeshuu fadhiya kaas bas kan oo shanaad ayaa marna hee inta u guura marna inta u guura marna sidiisu ahaanaa kaas ayaa tafsiirkiisii soo celiyay musanif inta kale ma soo celiyna fiiri wa ama almubaaxaatu mubaaxaat waxyaabihii la banneeyey fa ina ashaarica shaariciga allaah ah ama rasuulkiisii abaaha huwa shaaricigii waa banneeyey haa mubaaxaadkii wa adina huwa shaaricigii waa idmay fiihaa mubaaxaadkii dhexdoodii waa idmay in la sameeyo la isticmaalo mamnuuc ma ah waay waa bannaan tahay shaygi mubaax ah sharciga sharciga wuu kuu banneeyey waa kuu edmey samayso asaga marka asalkii saas waay mubaax asalkii saas u asal ah waqad yutawasalu qadada maxay tahay taqliili waay waa dhici kartaa waay ma badna laakiin asalkii in laga guuro oo si kale oo loo guuro waa dhici kartaa waay marka isbedelo yanqalib kii hadda soo maraynayo waqad waxaa la arkay yutawasalu in lagu gaaro bihaa bisababi mubaaxaati waay mubaaxaadkii sababtooda ila alkhayri khayr lagu gaaro la arkay sheegii markii hore mubaax aska ahaa qofkii samayna ajar aan lahayn ee dembi aan lahayn qofkii ka tagana e qofkii samayna ajar aan lahayn qofkii ka tagana dembi aan lahayn waay asaas ahaa maanta waxaa laga yaaba in kheyr lagu gaaro ajarba laga helaba saas laga wadaa waqad yutawasalu waxaa la arkaa in lagu gaaro biha bilmubaaxaati mubaaxaadii qabadooda ama sababtood ila alkhayri kheyr haggiisi lagu gaaro he haddii kheyr lagu gaaro waxaa lagu xukumaa fatulxaqu oo la heleeshiyo marka kheyrkaasi fatulxaqu hiya mubaaxaadin waa la dhihi karaa fatulxaqu hiya faacilka naayulfaalka waxaa loo celinaya mubaaxaadka lay ku celiya ofat alxaqu hiya marka mubaaxaadkii la heleeshiiyo bilma'muuraati waxyaabihii lisfaray wixii lisfaray waxyaaba lisfaray oo ah waajib ama sunna waa manduub wa ila shari shar xaggiisii inay in lagu gaaraa la arkaa waaye waqad yatawasalu ila shari waaye waxay ku adafan tahay tii hore le ila alkhayri wa ila shari shar in lagu gaaraa la arkaa oo faytulxaqu la heleeshiyo marka mubaaxaadkii bilmanhiyaati waxyaabihii la diiday lagu gaara la arkaa oo ah muxaram ama makruuho waaye saas noo dhici karta laakiin asalka maxuu asal ah inuu abaaxa shar- shar- shaaricu wa adina fiiha waaye taasa wasal saas noo dhici karta haddaba marka fahaadaa kan niyahow kaasoo fahaadaa kan aslun waaye haddaba marka markii saas aad u ogaatay hee fahaadaa kan aslun waaye asalkaas oo kabiirun weyn asal weyn waaye kee waay kaas asal weyn ah ana alwasaa'il laa axkaam almaqaasidi asal weyn waaye ma yara asal sahlan ma aha hal meel lama taagnaanayo mubaax maruu ahaana heye ma'muur maruu noqonaa aye muxaramna maruu noqonaa waaye hadba masl afartii kale xukunkiis mar qaadana waay ana alwasaa'ila wasaa'ishii lahaa axkaamu lmaqaasid ee u sugnaatay taasay ah qaacidadaasi mas asalkaas ah waa asal weyn wa bihi asalkaani sababtiisii ayaa naclamu waxaan ku ogaanaynaa ana maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun ilaa akhirka laga gaaray waay wa bihi ay bisababi hada alasl asalkan sababtiisii ayaa naclamu waxaan ogaanaynaa ana maa kii laa yatimu aan taam noqonaynin alwaajibu waajibka waajibkii ana maakii laa yatimu aan taam noqonaynin alwaajibu waajibkii ilaa bihi asaga in la helo mooyaane fahuwa kaasi waajibun waajib waayo kii waa in asaga la helo lala yimaado mooyaane waajibkiiba aan la gaari karin muxuu noqonayaa waajibu noqonayaa waajib he ayuu noqonayaa sida ka daharati lisalaati wasacyi liljumuca sida ka daharati lisalaa wasacyi liljumuca ayib salaada xukunkeed maxaa waay hor salaad maxaa waay maqsad miya masmasaa'il waay maqsad waay waysadana maqsad miya maya iska weyse qaado bes intaasa rabtay iska siisa soco miya weyse qaad ma jiro ma weyse qaadatay ha he waxaa lagaa rabaa kadib salaadii weyse qaadka muxuu yahay marka waa wasiilo oo lagu gaaraayo salaadii waay salaadii oo maqsadkii ah suurtagal ma aha in la helo ilaa in aad heshid wasiiladii oo ah weyseqaadki mooyaane idan weyseqaadki muxuu noqday marka waajib waayo weyseqaadki waajib waayo gaca markii la weyse qaadanayo gacmaha in la dhaqo ilaa mirfaqeenka mirfaqeenkii ilaa la dhaqo maxaa waaye maqsadkii waay soo ma mirfaqeenkii haddii aan taam noqonaynin dhaqataankiisii in ilaa in la dhaafsiiyo mooyaane dhaafsiiskii maxaa waaye marka waajibkii waay gaarsiintii meesha lasoo gaarsiinayayna waxaa waaye waa wasiiradii in la gaarsiiyo biyaha mirfaqeenka mooyaane weyseqaadkii ma ansaxayo weyseqaadka ma ansaxayo ilaahee lasoo gaarsiin mirfaqeenka la dhaafsiyo la gaarsiiyo mooyaane marka idan in mirfaqeenkii la gaarsiiyo wasiilo waay waxay ku xiran tahay weyseqaadkii ansaxadiisa maa laa yatimil waajib illa bifa waajib marka waa soo gala asagana waayahay waxaan dhahnay kale ku tusaalaynay asacyu liljumuca جمعده maxaa waay maqsadkii mamsa wasaa'il ma mas- mas- maqsad waay maqsad waay jumco in la tukado waa maqsadkii xaggee lagu tukana jumcadana masjidka lagu so- lagu tukanaya marka maadaama masjidkii lagu dukanaayo jumcadii ay tahay waa maqsad adigana masjidka ma deganid meel kale ka imaanaysaa inaad soo socotid hee aad u soo socotid jumcadii haggeed maxaa waaye soo socodkaasi magaceed maxaa laha wasiilo waay xukun hal gaar horta wasiilo waay soo socodkaasi masjidkii aad u soo soconayso meeshii jumcadii lagu dukanaya aad u soo soconayso waa wasiilo wasiilada xaggee lagu gaara socodkaasi jumcadii waajibka ahayd jumcadii haddii marka jumcadii in loo soo socdo mooyaane si kale ayada aan ku taab noqonaynin maxaa waajib ah in la soo socdo waay marka soo socodkii waa waa- mas- wasiiradii jumcadiina maqsadkii waa socodka adiga iska soconayso aada isu soconayso waa iska mubaax soo maha laakiin jumcadii in loo socdo ma si kale haddii lagu gaari waayo socodkaas muxuu noqday waajib waayo xukunkii waajib kuu qaatay وأهل مجرة ساس وايه معناها سوى ساس مركي اللي هين ورت واجبك ولا قيبنا وحي واجبة ولا قيبنا يا كو والواجب ثلاثة أقسام والواجب ثلاثة أقسام والواجب ثلاثة أقسام قسم ليس تحت قدرة العبد قسم ليس تحت قدرة العبد قسم ليس تحت قدرة العبد وقسم تحت قدرة العبد عادة وقسم تحت قدرة العبد عادة وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله إلا أنه لم يؤمر بتحصيله صوت إلا أنه لم يؤمر بتحصيله وهذان القسمان لا يجبان إجماعاً وهذان القسمان لا يجبان إجماعا وهذان القسمان لا يجبان إجماعا وقسم هو تحت قدرة العبد وقسم هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به مع أنه مأمور به مع أنه مأمور به وهذا واجب على التحقيق وهذا واجب على التحقيق وعندنا إيه والواجب ثلاثة أقسام وصدق بط والواجب ثلاثة أقسام قسم قيب واجبك ليس تحت قدرة العبد أضنك أو ديسي هوستيسي معها محل وضع ما أوضوه وقسم قيبنا تحت قدرة العبد أضنك أو ديس هوستيدو أهاتي أيو أهاتي محل وضع وأوضوه عادة عادها وأوضوه إلا أنه لكن لم يؤمر لما أمرنا بتحصيله soo xasalintiisi in asaga soo xasaliyo ee laba amrin wahadaani labadan alqismaani oo ah qismo laa yajibaani ma waajibayaan ijmaacan labadan qofka addoonku waajib kuma aha wujuubna waa laga cabiraa waajib kuma aha in la yimaado awooddiisiiba kuma jiraan mid waa ku eh, awooddiisi kuma jiro midna waa awoodi kara haddii aad ahaan loo fiirso laakiin lama amrin in uu keeno asaga sameeyo howshaas tusaalahay leeyihiin dib aa u dhigayna mar kale insha allah tii ma maantii saan soo dhahaynay haddaa la jooga tusaalaheeda bal waa soo marin mahan oo ahaa mara la soo diin doona insha allah haddii aan la ilaawin isagaaba isku soo noqnoqonayaahe isaga waa iska imaan doonta insha allah waqismuna ta huwa asaga taxta qudrati alcabdi waayo qismina addoonka awooddiisii hoosteedii ayuu yaalaa bimacnaa waa awoodaa maca annahu ma'muurun bihi isagoo la amray وهذا كان واجب على التحقيق حقيقين تسين اللي ما ذو كان واجب كان هاد ميشان لغو الشيغاي مصنفك الشيغاينا كان واي وأنا لس أمري إلا حقيقينها مرك واجب وأوضى قفكي وأنا الأمري إلا ما ذا حقيقينه واجب هدنا كي هذا تصالين إني صلاة جمعة إيه صوت كذي إيوه ويسدي إيوه صلاة دي كاس واي هاي wamaa laa yatimu lmasnuunu ilaa bihi fahuwa masnuunun aad hadana wamaa kii oo laa yatimu aan taam noqonaynin almasnuunu kii la sunneeyey aan taam noqonaynin ilaa bihi maagaasi in lala yimaado mooyaane fahuwa maagaasina masnuununu noqonaya shaygaani waa masnuun waa mustaxab shayga mustaxabka ah li'imaatinkiisii suurtagal ma aha ilaa shay kale in la helo mooyaane kii marka in asaga la helo mooyaane kii masnuunka ahaa aan la samayn karin muxuu noqonaa isagana masnuunuu noqonayaa waay waa kii lu suneeyey ayuu noqonayaa sida ka naqli اlaqdaami ilaa majaalis اlcilmi اlkifaa'iyi ka majaalis ka naqli اlaqdaami ka naqli الأقدام إلى مجالس العلم الكفائي صدق نقل الأقدام لغه قاضي دودي غورين تودي أو كلا واي إن لغها غوري سيد واي أو محلو سلو أو غوري نزا بمعنى إن سعطة لغة كنقل الأقدام لغه غورين تودي واي حكي لو غورين إلى مجالس العلم علمك مش لغو برنا أو مجالس علمك حقه علمك لكن الكفائي haddii cayni noqdo xukunkeed maxal dhaha waajibu noqona waa soo marteen maasha allah saas waay kifaa'igi waay culumta waajib cayni iyo waxay u qaybsantaa kifaa'i kifaa'i ayay u qaybsantaa idan haddii marka loo cilmigaasi kifaa'iga majaalistiisi inaad tagtid sunno waay ama kifaa'i waay ma suurtagal aha inaad tagtid ilaa in aad socotid mooyaane idan socodkaad muxuu noqonay waa sunno masnuun waaye socodkaad muxuu noqday sunno waaye majaalistaasi hee inaad tagtid waa sunno haddii aadad aan tagaynin ilaa aad helaynin majaalistaasi ilaa inaad socotid mooyaane waa socodkii wuxuu noqonayaa waa mustaxab waa yahay علوم الكفاية ميل لو أقرنايو إيه هذا تكلا تتكلم ما أنت هذا كتكان واجبة عينها الله هذا لكن قار هذا يستجا تكان كفاية جواب رعي سما ده تكلم حين أنا مرك هيس كتك وسنو لي وسما تتكلم حين سكين سنو لي بيهن واي هي تجد دوري كاسا يا سجنا الله جوادا وما كي او يتوقف استاغايو الحرام حاران عليه الدشي سكي استاغايو كدلنا فهو اسغ حرام واي kii haddii asiga la sameeyo samayntiisiiba xaaraan gaarayso samayntiisii waa xaaraam isagana waa xaaraam ayib tusaale kalkhalwati biاlajnabiyati اlmufdiyati lilfaaxisha kalkhalwati kalkhalwati biاlajnabiyati almufdiyati lilfaaxishati maxaa laga wadaa kal khalwati la khaala noqoshadii oo kale waaye la gaar noqoshadii oo kale waaye la khaala noqoshadii oo kale waaye biljnabiyati gabarh ajnabiyad ah hee in lala khaalo noqdo almufdiyati gaarsinayso khalwadaasi lilfaaxishati foolxumo faaxisho xumo zani waxaasi zani maxaa waaye xukunkaas maxaa waay xaaraam waay wixii marka zani ku gaarsinaayo oo haddii la sameeyo oo ka dhalanayso ka istaagayso zanadii ayagana maxay noqdeen xaaraan waay maxaa yeelay zinada ayaa ah xaaraan waay saasa laga wada marka kalkhalwati la kaala noqosho biljnabiyati gabar ama naag ajnabiyad ah lala kaala noqdo almufdiyati way almufdiyati miim iyo ee fa iyo daad iyo ya ita almufdiya khalwadaasoo gaarsinayso lilfaaxishati foolxumo waay taasina marka waxuu noqdaa kaasna ee waa xaaraam ووسائل المكروه كلا كراهيستي وسائشيسي هي مكروه ايضا ومكروه ساس ايان كفهمني اسال كاني تساليسي كديمومة النوم عن قيام الليل واي كديمومة النوم عن قيام الليل كديمومة النوم عن قيام الليل حلقة وضع ka daymuumati nowmi hurdo in joogto laga dhigo can qiyaami leyli habeenkiisoo istaaggiisii laga hurdo joogto laga dhigto waay qiyaamu leyl waajib maha soo ma haddii marka hurdadaadi aad habeenkii marba aan soo toosaynin oo iska habeenkii dhan iska hurdayso salaad qiyaamuleylki aan u soo kacaynin maxay ku gaarsanaysaa salaatuleyl ee ka tagadeed maxaa waaye makruuh waay wixii salaatulil ka tagadeed ku gaarsiin maxay noqonayaan makruuh maxaa waaye salaatulil ka tagadeed maxay ku gaarsiinaa nawmkan hurda ah idan muxuu noqdaya isagana annawm daymuumati nawmi hurdo joogtaynteedii waaye hurdo joogtaynteed joogtaynteedii oo xaggee laga joogtaynaya aan la soo kacinin can qiyaami alleyli habeenkii soo istaagiisii waaye qiyaamuleil soo kacidiisii hurdo haddii laga joogto ama loosoo aan loo aan la soo kacin waa karaahiyo maxaa dhahay ka tagada kale qiyaamuleilka laga tago waa makruuh wixii qiyaamuleilka tagadiis ku gaarsiinayana waa makruuh saasaa laga wadaa marka faslun aladillatu alatii yustamaddu minha alfiqru arbaca laakiin waxaan soo ilaawnay hee dersi kasto in mabaadi mid lagu daro idinkana waa imin soo xasuusinin allah subhana wa taala marka ala gaarsiiyo